waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
xulalka kubadda cagta cameron iyo ivory coast oo ka mid ah xulalka awoodda badan ee qaaradda afrika ayaa midkood seegi doona ka qaybgalka koobka kubadda cagta adduunka ee laba kun labaiy labaatanka lagu qaban doono dalkaasi qatar kadib markii ay isku beegmeen isku aadkii wareegga labaad ee xulalka qaaradda afrika ee isreebka koobka kubadda cagta adduunka oo habeenkii xalay lagu sameeyey magaalada kairo ee caasimada dalkaasi masar islamarkaana ay goobjoog u ahaayeen ciyaartooy hore oo lejan kasoo jeeda qaaradda afrika xulka kubadda cagta cameron oo lagu naanayso libaaxyada aan la loodin karin ayaa iyagu ka qayb galay ilaa iyo toddoba jeer koobka kubadda cagta adduunka halka xulka ivorkoosi oo maroodiyaasha lagu naanaysana ay dhankooda saddex jeer ka qayb galeen koobka kubadda cagta adduunka horaan laakiin labadan xul ee qaaradda afrika awoodda badan ayaa middood laga tebi doonaa koobka kubadda cagta adduunka ee dalka gadar ka dhici doonaa ghana iyo koonfur africa ayaa iyaguna wadagalay gruubka g oo ay ku heliyaan xulalka zimbabwe iyo ethoobiya waxaana la aaminsan yahay in gruubkan uu yahay mid aada u jilicsan marka laga soo tago gruubka xulka qaranka dalka nigeria ay gashay masar iyo angola ayaa wadagalay gruubka f iyagoona ay la wadaagaan xulalka gabon iyo libiya masar ayaa ka mid ahayd shanta waddan ee afrika u matelayay marka loo eego koobkii kubadda cagta adduunka ee ugu dambeeyey waxaana markaa wehelinayay morocco nigeria senegal iyo tunisiya dhammaantoodna waxaa la rumaysan yahay inay fursad wanaagsan u heli karaan inay gaaraan wareegga saddexaad iyo kan ugu dambeeya ee novembar qoratuurkiisii la samayn doono gruubka b xulka tunisiya ayaa hogaaminaya waxaana kula jira zambia mauritania iyo xulka equatorial guinea halka super eagles nigeria ay wajihi doonto cabverde central african republic iyo liberia kaasoo ay ku wada jiraan gruubka c laguna tilmaamay gruubka ugu jilicsan ee nigeria ay si fudud kaga soo gudbi karto gruub h waxaa ku jira oo hogaaminaya xulka senegal iyadoona la ciyaari doonta congo namibia iyo togo halka morocco ay la kulmi doonto xulalka suudan guinea iyo guinea bisaw oo ay ku wada jiraan gruubka i wareega koowaad ee ciyaarahan islaamka koobka kubadda cagta adduunka xulalka qaaradda afrika ayaa waxa ay markaasi la ciyaari doonaa bisha oktoobar ee sanadkan iyadoo uu dhammaan doono isla bisha oktoobar sanadka soo aadan iyadoo wareega ugu dambeeya ee kulamada balay ofkana bisha novembar keeda la dheeli doono ciyaarood ayaa la ciyaari doonaa iyadoo tobanka xul ee ugu sareeya gruubka saahi tobanka gruub ay usoo gudbi doonaan wareega saddexaad ee ugu dambeeya waxaana kadib loo samayn doonaa isku aad ay markaa isugu dhici doonaan mid laba xul oo guri ka guri ay u ciyaari doonaan kadibna shanta xul ee soo harta ayaa toos u aadi doontaa dhacdada koobka kubadda cagta adduunka dalka gadar ee qaaradda asia ka dhici doonta gruub e algeria burkina faso niger iyo dalka jabuuti ayaa ku jira gruub b tunisia zambia mauritania iyo equatorial guinea gruub c nigeria cabverde central african republic ama jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo liberia gruub d cameron ivorycost mozambique iyo malawi gruubka e mali uganda kenya iyo ruwanda gruubka efna masar gabon libiya iyo angola gruub g waxaa ku jira ghana south africa zimbabwe iyo ethoobiya gruubka h senegal congo namibiya iyo togo gruubka i morocco guinea guinea bisaw iyo suudan gruubka j ee ugu dambeeyana dr congo benin madagaskar iyo tanzania ayaa ku jira
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho